Guddoomiyaha Ururka Haweenka Magaalada Muqokuri ee gobolka Hiiraan Fahma Maxamed Cawaale oo u warantay raadiyo Beerlo ayaa codsaday in haweenka magaaladaasi loo hirgeliyo goobo caafimaad oo lagu daryeelo hooyada iyo dhallaanka. Dadka ugu daran ee u baahan xarumaha caafimaad ayaa waxaa ka mid ah hooyooyinka ku jira xilliga dhalmada kuwaasoo loo soo qaaday magaalada Beledweyne. Fahma Maxamed Cawaale, Guddoomiyaha Ururka Haweenka Magaalada Muqokuri, ayaa raadiyo Beerlo uga warantay baahiyaha ay u qabaan xarumo caafimaad.
waxaan hadda aada ugu baahannahay waa adeegyo caafimaad annaga waxaan nahay hooyooyin waxaan aada ugu baahannahay waa adeega caafimaadka maadaama ay hooyooyinka ay inta badan eena ayna ina haysan isbitaal weyn aana muqokuri weli aanan laga daaha furin oo markii qof ay foolato kaleeto ayaa halkaa inaa laga soo qaada beledweyne oo kaleeto loo soo qaadaa beledweynena boqol iyo maasaada oo kilomitir oo noo jiro xaggaas aad ayaan uga liidanaa xagga caafimaadka waxaan halka ka codsanaynaa wasaaradda caafimaadka inay masaajiyo waaweyn oo xarumo waaweyn oo aada u shaqeeyo degmadaas in la keeno oo xaggas caafimaadka aada loogala shaqeeyo degmada muqokuri masaajiyo kuwa yaryar way jiraan laakiin inta badan xooli uma shaqeynayaan laakiin xarumo waaweyn oo caafimaadka ay leeyihiin in muqokuri laga furo ayaan aada uga codsanaynaa wasaaradda xarumaha caafimaadka aada ayaa xaggas loogu baahan yahay waayo hooyo oo foolanaysa haddii muqokuri laga soo qaado beledweyne ma soo gaari karayso oo dhexaya dhiigbax ugu dhimanaysaa xaalado khataraha ka jiro xarumo waaweyn oo caafimaad ina muqokuri la geeya ayaan ka codsanaynaa hay-adda caafimaadka mideeda koowaad gabdhaha waxaa ugu baahanahay tababaro loo sameeyo oo sida oo cilaansaarkoo kaleeto meegabkoo kaleeto harqaankoo kaleeto xirfadahaasoo kaleeto waa inay gabdhaha ay bartaan gabdhaha muqokuri waxaa waaye dad oo aad oo inay wax u qabsadaan u baahan laakiin dadkii wax u qaba lahayo una weli soo gaarin xaaladdaas ayaan aada u codsanaynaa magaalada muqokuri ayaana lahayn xarumo caafimaad oo tayaysan iyadoo loo qaado dadka bukaanada ah oo ay ku jiraan hooyooyinka uurka leh magaalada Beledweyne